Lix bilood oo kaliya ka dib, qaybaha dhageysiga iyo hadlida ee maskaxda dhawaan-dhaladku waa firfircoon yihiin waqti isku mid ah. Kani waa marka sabbiyadu ay baranayaan hadhaaga, laakiin sabbiyada runtii ma hadhaqayaan inta ay ku jiraan meeg. Kaliya si deggan ayay u dhageysanayaan codadka luqadda. Waa sidii oo maskaxda dhalanku ay dhawaaqayso, isku dayayso inay tilmaanto inay soo saarto dhammaan codadka ay maqasho maalin kasta. Nidaamkan firfircoonida maskaxdu wuxuu soo jeedinayaa in qaybaha hadlida iyo dhageysiga ee maskaxda dhalanku ay bilaabayaan inay wada shaqeeyaan. Lixdii bilood ee u dambeeyay, isku xidyada u dhexeeya labadan qaybood ee maskaxdu way kordheen. Isku xidyadu waa xoogaysanayeen inta sabbiyadu ay dhageysanayeen luqadda.